waxaan soo maray halgan dheer oo dadka qaxootigoo dhan wixii isa wada mareen ah dadkii cusbaa oo sagaashanaadkii inta soo galay ayaan anigana maaragtay ka mid ahaa dhibaatooyin badan oo dhacay sida luqad la-aanta cimiladii meeshaa nagu cusbeed waxyaabahaasayta ayaa aniga waxay igu dhaliyeen inaan dadka kalena caawiyo maadaama anigaan ahaa qof ingiriiskana ku hadli karti markaas inkastoo ingiriiskayga jajab ahaa laakiin haddana wuxuu ahaa waxaan rootigayga ku cuni karo waan awooday inaan turjubaan ka shaqeeyo laakiin shaqooyinka anigaan soo qabtay la-adligooda ayaan ku helay maantayto aqoonsigaanayta la ii aqoonsaday inaan ahay naag geesiyad ah intaa ilmaha ii soo koraayeen anigana hooyooyin kaleta ka caawinayay xagga tacliinta sida ilmaha loo barbaariyo guryahooda ugu tegi jirnay waxaan beri jirnay sida ilmaha loola hadloo dadkeenna waa dad fiican laakiin dhaqanka inta waa ka duwantahay sidaa lagu soo koriyey waxa weeye shahaadadaasi jaamacadda weynee minnesota ku taala oxburg la yidhaahda ay ku siisay baad heshay maxay kaaga dhigan tahay aqoonsi waaye intay jaamacadda i aqoonsanin wiilkayga curad wuxuu igu yiri hooyo dadkaaga intayna ku aqoonsanin ayay waxay ku aqoonsantay jaamacaddan oxford college sababtana waxay ahayd dadka jaamacaddaas jooga dad communitiga u shaqeeya ayaa ku jira oo hooshooda ay tahay inay communitiga wax u qabtaan naagahaas anoo kaleeto ah ayaan soo wada shaqeynay waxay macnaha ay arkeen inaan ahay qof daacad u ah shaqadeeda dadka soomaalida oo inta ku wada nool oo bulshada ah ayaan ka mid ahay oo bulshada usoo wada adeega dad badan oo soomaaliyeeda jiro neersis ah takhaatiir soomaaliyeed bulshada inta degan minnesota state qof kasta wuxuu qabto waa wax loo wada jeedo laakiin aniga tayda uniga ahayd because hooyo waxaan ahaa ilmo korinaysa anigana hooyooyinkaan caawinayay marka shaqooyinkii aad qaban jirtay hooyooyinka caawin jirtay maadaama shahaadan lagu siiyey inaad sii wado ood sii xoojiso sow maaha insha allah biisni illaahi waxaan jeclahay inaan sii xoojiyo shaqadaydan oo eid hours day ah hay-addanayto waxaan ku jiraa dadka oo leadership teamka waxaan ku gaaray howlkarnimo markii hore waxaan ku bilaabay volunteer ilaa haddana marba position marba different title hadda waxaan ahay program manager oo madax banaan barnaamijkeeda laakiin waxaa ii dheer barnaamijka aan ka shaqeeyo waxaan abuuray advisory committee oon u bixiyey east africa maadaama aan soomaaliya keliya aan la shaqeynin oo la shaqeeyo dad badan oo ka imaada qaaradda marka sidaa la adligeed barnaamijkaas wuxuu sameeyaa waalidiinta iyo ilmaha bridge u dhexeeyo ha maadaama inta ay tahay meel aad u adag nolosheeda oo ilmihii iyo waalidkii xoogaha uu confuse jiro waxaan sameeyey inay dadka waaweyn ay u sheekeeyaan dhallinyarada ay uga sheekeeyaan dhaqankeenna diinteenna siday ahayd nolosha sida waalidka loo maqli jiray waxyaabahaasaan hadda dhiirigeliyaa